hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa si cad u sheegay in dowlada federaalka ay wajahayso duruufo adag iyo culays ku saabsan dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab deni ayaa tilmaamay in al-shabaab ay awoodeeda isa soo tarayso kuna xoogeysanayso koonfurta dalka halka ciidamada dowlada federaalka ay wajahayaan burbur xoogan iyo aqabada dhinaca amniga ah dhanka kale hogaamiyaha puntland siciid deni ayaa eedeen u jeediyey dowlada federaalka isagoo ku dhaliilay in ciidamo ay ka qoranayaan deegaan hoostaga maamulka puntland wuxuuna si adag ugu digay arrinkaasi isagoona sheegay inay weeqayso kalsoonida iyo wadashaqaynta ka dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulkooda waxaan ka digayaa dowladda soomaaliya oon ognahay inay duruufo badan haysato oon ognahay argagixisadii inay gobolladii koonfureed fara badan ku hayso oon ognahay ciidamadii soomaaliyeed inuu burburku badan ku dhacay waxaa nasiib darro ah in maalin walba wiilal laabtoobyo wata ay leeyihiin puntland baa ciidamo ka qorayna oo qarsoodiya oo hadda meelka laalaabanayaan waa foolxumo waxaan ka baqaynaa in dadkaasi caqligooda dadka ay ku cayaaraan hadalkan ka soo baxay siciidani ayaa muujinaya walaac ballaaran oo ku aadan xaaladda amni ee dalka gaar ahaan kubaca awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo aqabadaha horyaalla dowladda federaalka eedaynta uu ujeediyey dowladda ee la xiriirta ciidanka laga qorayo gudaha maamulka puntland ayaa iftiiminaya khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka puntland